وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين
wuxuuna ku yidhi midkoodii uu ogaaday inuu badbaadayo igu xus mudanahaaga agtiisa ha yeeshee shayddaan baa halmaansiiyey inuu u xuso mudanihiis markaasuu ku sii jiray yuusuf xabsiga dhowr sannadood